Halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news.com waxay idiin soo tubinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
ma dhammaan ama afar wax la mid ah waxayna dhammaayeen konton iyo dhowr ilaa toddobaatan iyo somdon xataa waa lagu tilmaamay xabsiyadeenna uma kuma tilmaami karo xabsi waxaan ku tilmaami karaa concentration camps inay yihiin meelo dadka lagu ciqaabo inay yihiin mana aha inay ciidanku ayagu sababeen ama ciidanku ay ay sababtaa leeyihiin duruufta ayaa keentay duruuftaas inaad wax ka beddeshaan oo weliba adigu aad hormuud u noqotid xabsiyadii in la dhiso ee maxaabiistan in loo helo nolol ku habboon in loo helo xuquuqdii ay lahaayeen in loo helo daawadii ay mudnaayeen in loo helo gogashii ay mudnaayeen in loo helo cuntadii ay laha- ay mudnaayeen waayo qofkani waa bini aadan dembi buu galay dembiga marka laga goynayana wuxuu u baahan yahay in waayo adigana dembi kale aada